banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada laascanood ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka magaalada laascanood iyadoona goobaha ganacsiga iyo meheradaha ku yaala magaalada laascanood ay saaka badankooda ay xidhnaayeen inkastoo uusan la mid ahayn banaanbaxyadii shalay ka dhacay haddana waxaa laga arkayey meelaha qaar dad iyagu banaanbax samaynaya mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada laascanood oo v o a ay la xidhiidha ayaa noo sheegay in laba qof oo dhaawaca lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada laascanood madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isaguna ka hadlay xaaladda magaalada laascanood iyo dhimashada dadka shacabka ah iyo sagaal qof oo iyagu ku dhaawacmay banaanbaxyadii shalay ka dhacay waxaan halkan maanta aad iyo aad uga tacsiyadaynayaa aad uga xumahay oo somalilan oo dhammina tacsida ay u diraysaa kana wada xun tahay wixii dhacay dhammaan shacbiga somalilan dhibaatadii ka dhacday laascaanood shalay iyo habeen hore sidaad la socotaan habeen hore cadowga somalilan oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geysta magaalada laascaanood gobolka sool habeen hore waxay ku dileen nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo la yidhaahdo cabdilfataax cabdilaahi cabdi lagoo naanaysa hadraawi oo aad dadka gobolku uga damqadeen geeridiisii iyo dilkiisii ninkaa dhalinyarada oo sidaa la sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisa ugu sii hooyanaya ayaa niman wejigooda qaliya dileen waanay baxsadeen horena in badan bay taasi u dhacday waa arrin xanuun badan markii aaskiisii laga soo dareeray dad badan oo dhallinyaro iyo haweeno badan oo caadifadoodu kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaaharaad ayaa haddana magaaladii dhibaato badan u geystay goobihii ganacsiga ciidamadii amniga isku dhaceen buuq badan baa dhashay shalayna waxay naga dhaawacmay iyo dhimashada keenay buuqaa saddex qof inta la hubo ayaa dhintay sagaallo waa dhaawac waa mashkalad aynaan filayn waa mashkilad naxdinteeda leh waa la qaybsanaynaa dadkii dadkaasa ka dhinteen dhibaatada iyo xanuunka carruurtoodii ooryahoodii waalidkoodii xanuunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemaynaa dhammaan shacbi somalilan gobol ay joogaan iyo meelkasay joogaanba arrintaas soo noqnoqotay ee inagu joogtowday ee haldoorka iyo dadka waxgaradka ahee laascaanood lagu beegsanayo waa arrin inooga baahan wada jir in badan baynu weynay halkay ka socoteen inaynaan ka daalin aynu si wada jira xukuumad dowladdoo dhan shacbi inaynu isugu tagno inaynu helno mushkiladdaasi halkay ka socoto wixii dhibaatooyin ka soo baxa xaggeenna shacab iyo dowladba ee aynu gufayno ama aynu xoojinayno tala wada jiraynu ka gaaraysa deg dega insha allah waxaan aada uga tacsidaynayaa gobolka iyo qaranka iyo guryahoodiiba dadkaa dhintay madaxweynaha somalilan ayaa sidoo kale fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan shacbiga reer laascaanood dhallinyarada iyo haweenka odayaasha culimmada ganacsatada in arrintaa cadowgu nagu soo dhex tuuray aanay dhibaato intaa ka badan aynaan isgaarsiin inagu dadka ka damqaday dilalka badan ee cadhaysan waa laydinla qabaa somalilan admu dilkaas ku dhacay qaranka somaalid baa lala dagaalamaya waxay ila tahay dhexdeenna oo buuq ka dhaco iyo magaalada oo la arbusho iyo dhexdeenna dhibaato ka timaada daweyn mayse midnimadeenaa daweynaysa inaanu tala isku mid a helno magaalada waxaa ku sugan iminka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliintii gobolka oo dhan waxaan ku dardaarayaa in arrintaa si aada looga howlgalo si magaaladana loo dejiyo buuq badan oo cadowga inoo soo dhex galana aanay u dhicin dhammaan dadka somalilan meelay joogaanba waxaan ku boorinayaa inay ilaashadaan qarankooda iyo horumarka nabadda tala wadaagga ama dimuqraadiyadda cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood